allah u naxariistay maxamed cali clay ayaa saddexdii juun ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ku geeriyooday degmada scottsdale ee magaalada venix ee gobolka arizona ee koonfurta maraykanka isagoo kusoo booday caabuq dhinaca habdhiska neef mareenka ah oo ay sababtiisu saarayd waxaana lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee louisville ee gobolka kentucky haddaba aniga oo maxamed xaaji ayaa idin qaadaa dhigi doona barnaamij dhowr qaybood ah oo aynu ku jeexjeexi doono sooyaalka halyeega muslimka ahaa oo aad kala socon doontaan hilin waraadka hagarsan com moxamed cali oo noolaa intii u dhexaysay kun sagaal boqol laba iyo afartanka ilaa sanadkan labada kun iyo lix iyo toban wuxuu ahaa horyaalka feerka miisaanka culus iyo nin ka mid a shakhsiyaadkii ugu saamaynta ballaarnaa uguna sumcadda iyo dhegta fogaa qarnigii labaatanaad wuxuu ciyaaraha olombikada ka qaatay bilo dahaba isagoo ahaa feeryahankii ugu horreeyey ee saddex jeer hantay horyaalka feerka miisaanka culus wuxuuna guulaystay konton iyo lix jeer intii lagu jiray waayihiisii ciyaareed oo taxnaa koob iyo labaatan sannadood cali xirfadiisu kuma ekayn gudaha ringaha oo qure wuxuu sidoo kale ahaa gayfane cod dheer oo aan halkiisa la gaban warkiisuna cadcad yahay marka ay timaado arrimihii dadka madowga ah gubayay xilligii uu soo barbaarayay sida midab kala soocii maraykanka uu dhaqdhaqaaqii xuquuqdii madaniga ahayd iyo diinta islaamka iyadoo ay eryadiisa maada xifaalada qosolka iyo xigmadda ka koobani ay u dhaqso badnaayeen sida gacantiisa marka uu ku feertamayo kanfaska ringaha maxamed cali oo loogu wanqalay markii hore magaca cashius marshallus clay jr wuxuu toddoba iyo tobankii janaayo ee kun sagaal boqol laba iyo afartankii ku dhashay magaalada louisville ee gobolka bariga dhexe ee maraykanka dhaca ee kentucky wuxuuna magaciisa u bedelay maxamed cali kadib markii uu islaamay sanadii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii oo uu ku biiray dhaqdhaqaaqii nation of islam cali wuxuu diiday inuu ka dagaalamo dalka vietnam abriil sideed iyo labaatankeedii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii isagoo u sababeynayay in waxa dalkaa fog loogu duulaya ay tahay wax uun la xiriira dulmiga iyo cadaalad darrada isaga ku haysataa gudaha maraykanka ma jiro vietcong iyo vietnam abidkii ugu yidhi ereyga negro ayuuna yidhi juun labaatankeedii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii cali waxaa lagu helay jebinta qodobka waajibaadka qaran waxa loo yaqaano draft evasion isagoo mutaystay xabsi shan sannadood ah ganax toban kun oo dollar ah iyo isagoo saddex sannadood laga fariisiyey ciyaar dagaalka feerka sanadii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii waxaa moxamed cali laga helay cudurka ku dhaca habdhiska daranwadka ee loo yaqaano parkinsons disease taasoo xakamaysay hadaladii xigmadda iyo maada miiran ahaa ee cali yeelkeedi wuxuu muuqaalkiisa caanka ah uga faa'iidaystay inuu u leexdo dhanka samafalka iyo bini-aadminimada isagoo noqday danjiro samadoon ah oo dalal badan oo dhibaataysnaa lacago u ururiyey haddii aanu haddaba waxoogaa farta idiin darno sooyaalka cali waxaa yaab lahayd sida uu cali ku bilaabay feerka waxaa laga haday baaskiil uu lahaa uuna cali oo markaa laba iyo toban jir uun ahaa isagoo xanaaqsan oo isdalkaambinaya u ashtakooday sarkaal booliiska maxalliga ka tirsanaa oo la odhan jiray joe martin kaasoo noolaa intii u dhexaysay kun sagaal boqol lix iyo tobankii ilaa kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii martin oo sidoo kale ahaa tababare dhanka feerka iyo wuxuu ballan qaaday inuu eedaysanihii doondoono isagoo sidoo kalena cali u jeediyey inuu barto difaacu nafsiga wuxuuna cali feerkii ugu horreeyey ku guulaystay lix toddobaad un kadib markii uu cali siddeed iyo toban jir uun ahaa wuxuu durba hantay laba gacangashi oo dahabi ah laba horyaal oo heer xaafadeed ah isagoo urursaday boqol guul iyo siddeed guul darreo kadib markii uu ka qalin jabayay dugsiga sare wuxuu u dhoofay magaalada roma ee caasimadda talyaaniga halkaasoo uu ku guulaystay bilada dahabka ah ee feerka miisaanka fudud ciyaarihii olombikada ee kun sagaal boqol lixdankii halkaasi lagu dhigay clay wuxuu ciyaar bilowgiisa rasmiga ahayd saftay sagaal iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol lixdankii kulan lix wareeg lagu go-aamiyey bilowga waayihiisa xirfadleennimo ayaana bariyey ninkan oo markaa dherarkiisu ahaa lix cagood iyo saddex cunji wuxuu ninkii la feertamayay kaga saa'id caleeyey isku jir ka koobnaa feer dhaqso badan isna xoogan falsafad uu hindisay oo la yidhaahdo rob edhob oo ah gacmadayn ku talagal ah si uu u daaliyo ninka la hardamaya iyo erayo maad iyo falax goodin isugu jira ayaa waxay cali ka dhigan nin wegtiisa ku dara war farshaxanaysan isagoo maalintaa qaatay naaneysta louisville lib haddaba innagoo qaybta koowaad halkaa ku abyi doona aynu idin maqashiino mid ka mid ah hadalladii ugu qiimaha badnaa ee laga koobiyey moxamed cali clay qur-aanka kariimkii wuxuu leeyahay naf dunida imanaysaa ma jirto alle idankiisa la-aantii mana jirto naf tegaysaa isagoon idmin marka aad dhimato waa waktiga marka haddii ay dhacdo waxay ku dhacaysaa rabitaanka alle marka uu damco inuu wax abuuro wuxuu yidhaahdaa noqo wayna ahaanaysaa wuxuu maqlaa siraha xitaa kuwa sida hoose u fikiraya kaasi waa ilaahay waana sarreeyaha maxamed xaaji xuseen raage hadalsama media gothenburg sweden